بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اتقوا الله تعالى وتذكروا الوقوف بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم معاشر المسلمين فقد روى الامام البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني فقال لا تغضب فردد mirاarا qaala laa tغضb walaalayaal waxaynu maanta qaadanaynaa dardaaran aad iyo aada u qiimo badan oo eri ahaan kooban laakiin macno ahaan aad u ballaadhan oo ka mida dardaaranadii qiimaha badnaa ee rasuulkeennu calayhi الsalaaةu wasalaam uu ina siiyey dardaarankaasi waxa mowduuciisu uu yahay alxadaru min algadab dabeecadda iyo dhaqanka loo yaqaano cadhada in layska ilaaliyo aada iyo aada looga fogaado waxa uu leeyahay abi hurayra radia allahu canhu ardaah nin baa rasuulka u yimi ka mida saxaabadii waxa uu rasuulka weydiistay inuu u dardaarmo oo wuxuu ihi awsini ii dardaaran rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa ninka su-aashiisa aynu ka aragno wuxuu ka doonayay dardaaran aada u muhiim ah oo kooban oo anfaca waxaana rasuulkeenna sharaftale la siiyey calayhi salaatu wasalaam jawaamicu lkelim markaa wuxunbuu ku yidhi laa taqdab ha cadhoonin wuu ku celceliyey kelmaddii awsinidii ii dardaaran waxay u muuqataa intaa in ka sii badan inuu doonaayey rasuulkuna laa taqdabun buu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa dhici karta inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam xaalkiisa uu ka arkay inuu markaa cadho badan yahay ama cadho badan uu leeyahay waxaana dhici jirtay rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam ee ilaahay jalla wacalaa xikmadda iyo waxyiga uu siiyey daraaddii qofku marka uu su-aasha weydiiyo ama uu dardaaran ka dalbo wixii xaaladiisa munaasib u ah ee anfacaya wuxu taraya ayuu ugu jawaabi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam walaalayaal xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa cadhada in laga fogaado markuu rasuulkeennu leeyahay sala allahu calayhi wasalama laa taqdabna laba macnoba way xambaari kartaa oo way u dhici kartaa macnaha koowaad waxa weeye iska ilaali waxyaabaha keenaya inaad cadhooto asbaabta qadabka iyo cadhada keenaya marka horeba ka fogow macnaha labaad waxa uu yahay haddii aad cadhooto oo waxaa cadhada loo yaqaanaa waa dabeecad ka mid a dabaa'ica bani aadamka way dhacaysaa qofku inuu cadhoodo haddii aad cadhootona cadhadaada ha u hoggaansamin oo waxay cadhadaadu ku farayso ha fulin haddii aad tahay waxa weeye qof bulshadii ka mid ah iyo haddii aad tahay waalid iyo haddii aad tahay zawj ama nin xaas saskiisii u cadhooday iyo haddaad tahay waalid carruurtiisii u cadhooday iyo haddii aad tahay mucallim ardaydii u cadhooday iyo haddii aad tahay qof walaalihii qof ka mida u cadhoodayba cadhadaasi waxa ay ku farayso ha fulin oo ha u hoggaansamin walaalayaal cadhadu waxay leedahay aathaar badan oo xunxun iyo dhibaatooyin bay leedahay waxaa dhici karta qofka inay ku xambaarto ficil xun oo wax xun oo maaragtay dhibaato ah uu geysto adhow marka cadhadu ay ka baxdana uu aada iyo aada uga qoomamoodo soo ma ogidin cadhadu waxay keentaa qof muslima in kow lagaga siiyo oo la dilo waxay keentaa hadallo xunxun qofku inuu ku hadlo marka uu cadhoodo sidaa awgeed ayaa waxa weeye sharcigu inaynu cadhadaasi iska bakhtiinno oo aynu daminno oo aynu waxa weeye iska xejinno aana ina qaadan uu inoo faraya naftana iyadana dhibaatooyin bay u leedahay oo caafimaad darro badan bay keentaa dhiikar iyo xanuunno kaleba waa laga qaadaa sidaa awgeed baa rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay xadiidkii abi hurayre ee saxiixa ku yaalay laysa ashadiidu bisuraca inama ashadiidu man yamliku nafsahu cinda algadab qofka xoogga badani maaha ka lagdinta badan ee qofka iskalaanba dhulka dhiga ha yeeshee qofka markaa shadiidka ahee waxa weeye xoogga badani waa qofka naftiisa xakameeye ee qabta marka uu cadhoodo sidaa awgeed ayaa mar kale rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay kamaa fii xadiidi mucaadi bni anas radia allahu canhu aladii rawaahu alimaamu tirmidiyu wagayruh wa huwa xadiidun xasan man kadama qaydan wa huwa qaadirun calaa an yunafidah dacaahu allahu yowma alqiyaamati calaa ru'uusi alashhaad xataa yukhayirahu min alxuuri alciini maa shaa qofka cadhadiisa qarsada ee waxa weeye xakameeya isaga oo fulin kara oo awood u leh maalinka qiyaame ilaahay jalla wacalaa wuxuu uga yeedhaa dadkaasi isu yimi ee faraha badan dushooda waxaanu ilaahay dooransiiyaa xurulciinta cidda uu ka doono ayuu ilaahay jalla wacalaa ka dooransiiyaa marka walaalayaal cadhada in la xakameeyo oo waxa weeyaan markaa laysku celiyo oo aan loo hoggaansamin ayuu sharcigu ina faraya waxaa jira haddaba cadhada mid loo baahan yahay baa jirta oo cadhada keenaysa qofku marka lagu dhaco xurumaadka ilaahay iyo waxyaabaha sharcigu uu dhowray qofku inuu ka cadhoodo ama diinta ilaahay meel lagaga dhaco ama ilaah iyo rasuulkiisa la aflagaadeeyo arrimaha noocaasa qofku inuu ka cadhoodaa oo uu ka diiraa waa mid loo baahan yahay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam naftiisa uma cadhoon jirin laakiin haddii sharciga meel lagaga dhaco ama lagu xadgudbo waxa weeye wuu ka cadhoon jira waanu isbedeli jiray cadhada kolkaa loo baahan yahay ee sidaa ku saabsani waa taasi qofka geesinimada iyo wixii wanaagsan inuu ku dhiirado wixii xunna inuu ka dhiidhiyo oo waxa weeyaan markaa wax kasta aan la marsiin waa ta ku xambaaraysa ee gaadhsiinaysa laakiin cadhada keenaysa akhlaaq xumada iyo waxa weeye xadgudubka iyo qofku inuu sameeyo ama uu ku hadlo waxyaaba hadha uu ka tiiraanyoodo oo uu ka aad iyo aada uga murugoodo weeye ta sharcigu inoo diidayaa walaalayaal bani aadam baynu nahay oo waynu cadhoonaynaa weliba dadku dee way kala duwan yihiin oo duruufta lagu nool yahay iyo qaabka loo nool yahay iyo dadku way kala duduwan yihiin waxaad mooddaa innaga ka mujtamac ahaan cadhadu waa wax inagu badan oo sida loo yidhaahdo qofka fartaa gaadhaysa si iska fudud wax aada u fudud baa laga yaabaa inuu midkeen ka cadhoodo waxa laynooga baahan yahay dhammaanteen baaraka allaahu fiikum qofku inuu waxa weeye cadhola-aanta naftiisa baro waxay salafka qaar odhan jireen alghadabu miftaaxu kulli sharin waxaan cadhada loo yaqaanaa shar oo dhan bay fura u tahay oo waa halka laga sii bilaabo cadhadoo la yska daayaana waa xusnulkhuluq akhlaaq wanaaguba wuxuu ku dhan yahay ayaa ahlulcilmigii waaweynaa bar ka mida ay yidhaahdeen tarkulghadab cadhada waxaa loo yaqaana in la yska daayo ee dadkuna way kala duwan yihiin way kala cadho dhow yihiin haddii qofku uu naftiisa ka ogaado cadho badnaan iyo inay cadhadu ku soo degdegayso waxa looga baahan yahay inuu dee naftiisa la tacaalo oo dawoy dawooyinka muhiimka ah ee sharcigu sheegay uu qaato oo waxa weeye naftiisa bara dulqaadka iyo cadhola-aanta sida cilmigu qofku isu bari kara ee uu ugu dadaali karo ayaa sabirka iyo cadhola-aanta iyo dulqaadka iyo akhlaaqda wanaagsanna qofku uu u kasban karaa oo naftiisa uu ugu rabayn karaa ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar aquulu ma tasmacuuna waastagfir allah alxamdu lilahi rabi alcaalamiin yaqulu lxaqa wahuwa yahdi sabiil واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الشافع ليوم المعاد ولا ليال وحصى arooray arrimo sharcigu sheegay oo qofkii cadhadaasi ay la kulanta ama cadhoodaa uu iskaga dawayn karayo waxaa arrimahaasi ugu horeeya qofku inuu shaydaanka iska naaro oo sida sulaymaan ibnu surad uu warinaayo kamaa fii saxiix laba nin baa maalin isu cadhooday rasuulka agtiisa sala allahu calayhi wasalam mid baa kolkaa aad u cadhaysnaa oo aad u kacsanaa wuxuu uhi rasuulku innii la aclamu kalimatan low qaalahaa ladahaba canhu maa yajid low qaala acuudu biاllahi min ashayطaani اrajiimi ladahaba maa yajid waxaan garanayaa kelmad hadduu odhan lahaa ninkaa cadhaysani cadhadaasi ay ka tegi lahayd hadduu odhan lahaa acuudu billahi min ashayطaani اrajiim oo shaydaanka wuu iska naari lahaa cadhadaasi waxa weeye way ka tegi lahayd rabbina qur-aanka waa ka ku xusay ee ku yidhi waimaa yanzaqannaka min ashayطaani nasqun faاstacid biاllah inahu samiicu caliim haddii shaydaanku uu ku waswaasiyo ama uu doono akhlaaqda wanaagsan inuu kaa sarfiyo iyo khayrka ilaahay baa jalla wacalaa laga magan galaa ilaahay baa sharkiisa kaa badbaadin kara isagaa kuna maqlaaya cilmibadahana cilmi badanahana ah arrinka labaad waxa uu yahay qofku xaalkiisa inuu bedelo weeyaan oo wuxuu rasuulkeenu yihi sala allahu calayhi wasalama إda غضب أxadكم وهuوa qائm فlyجلس faإn ذahب عanه الغضب وإlا فlيضجع waa xadيiث صaحيixa haddii midkii inuu cadhoodo isagoo taagan ha fadhiisto waa xaaladiisii hore ee uu ku jiray ha bedelo haddii waxa weeyaan cadhadii sidaa ay kaga tagta fiican haddii kalena haba sii jiifsado waxaa dhici karta kolkaa inay cadhadii ka khafiifto ama ay sidaaba kaga tagto waxay ahlulcilmiga qaarkood ku sharaxayaan xadiidka waxaa rasuulku yidhi haddaad taagantahay u fadhiisa u yidhi sala allahu calayhi wasalam lianna qofka taagani waxa weeye inuu dhaqaaqo ama uu waxqabtu diyaar u yahay isagoo taagan hadduu cadhoodo haddana waxaa dhici karta inuu waxaan maaragta fiicnayn ku dhaqaaqo qofka oo ciddii uu u cadhooday waxyeeladeeda uu ku dhaqaaqo sidaa awgeed baa loo yidhi fadhiiso waayo ka fadhiyaa inuu xumaan ku dhaqaaqo wuu uga fog yahay ka taagan hadday fadhigii kaaga tegi weydana jiifsa ayaa la yidhi waayo ka jiifaa dee inuu afka ka hadla mooyaane laakiin ficilkii iyo ku dhaqaaqii uu ka durugsan yahay arrinka saddexaad waxa weeye walaalayaal qofku inuu iska aamuso mar haddii u cadhoodo aamuska waa inuu ku dadaalo oo xadiid waxa weeye le shawaahid isxoojinaysa wuxuu rasuulkeenu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa qadiba axadukum falyaskut midkiin marka uu cadhoodo ha iska aamuso juuqdaba iska jaroo ha yar iska aamuso dawooyinka la yskaga daweeyo cadhaday ka midta haddaad laakiin dhuranto oo aad sii harhadasho adigoo cadhaysan dee waynu iska garanaynaa waxyaabo badanoo markuu qofku caadiga yahay aanu ku hadlahayn ayuu ku hadlaya waxaa laga yaabaa inuu dhaarto waxaa laga yaabaa inuu dalaaq sameeyo waxaa laga yaabaa inuu cay kale iyo aflagaado kale ku dhaco waxaa laga yaabaa waxyaabo fara badan oo hadhow ka hor yimaado isaguba uu ka murugoodo inuu ku hadlo sidaa awgeed ha aamuso waxaa ka mida dawooyinka uu qaadanayo hadday u suuro gasho meeshii uu ku cadhoodee shaydaanku ugu yimi inuu ka dhaqaaqo oo meeshii uu iskaga tago si cadhadii uu uga nafiso waxa ugu dambeeya oo ka mida walaalayaal inuu qofku mar walba xasuusnaado oo aanu marnaba iloobin wanaagga iyo fadaa'isha loo sheegay qofka cadhadiisa qarsada ee aan u hoggaansamin ilaahay dadka ahlujanno ah markuu sifaynayey wuxuu ihi aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaldaraa'i waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin alkaadimiina alghayd kuwa cadhadooda joojiya ee inay u hoggaansamaan iska ilaaliya dadkana cafiya waa sifaadka ahluljannaha ayay ka mid tahay mar kalena markuu sifaynayay dadka wanaagsan rabbi wuxuu idhi jalla wacalaa wa idaa maa qadibuu hum yakfiruun markay cadhoodaanna way iska dhaafaanoo waxa weeye waxba markaa ma argutaan kolkaa walaalayaal taana qofka muslimka ahi waa inuu ku xisaabtamo oo had iyo jeer uu xasuusnaado walaalayaal waxa aynu ku soo gebagabaynaynaa dhibaatadaasi ama cadhada xanuunkaasi la idhaahdo ee xanuunnada jismigaa keeni kara iyo kuwa nafeed ee diin ahaan qofku inuu meel weyn ka dhaco keeni kara aada iyo aad aynu isaga ilaalinno akhlaaqda wanaagsan aynu ku dadaallo marka shaydaanku uu isku daya inuu ina lumiyana iyaynaan waddooyinkiisa iyo albaabadiisa isku furin ilahay baynu weydiisanaynaa sida khayr kale inuu ina waafajiyo allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha rabbana aatina fi dunya xasana wfi اlآkhirati xasana wqina cadaab الnar slى اllah عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وصaxbi